بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأنكسو جرني كتابكي الأربعون النووية أنا كان مثلنا شرحي الشيخ ابن عثيمين الله نحرسته waxaan ku jirnay xadiidkii sagaalaad oo rasuulku yidhi sal ly slam maa nahaytukum canhu fajtanibuuh wamaa amartukum bihi faatuu minhu mastatactum wixii aadinka reebo ka fogaada dhammaantiis wamaa amartukum bihi wixii aadin farana faatuu minhu mastatactum kala imaada wixii aad awoodaan fainamaa ahlaka aladiina min qablikum kahratu masaa'ilihim waikhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim waxaa halaagay dadka adinkan ka horreeyey su'aala badnaantoodii iyo khilaafkii ay ambiyadooda khilaafayeen waxaan ku jirnay marka faa'iidooyinka laga qaadanayo xadiidka faa'idada shanaad waxay tahay ana alinsaana lahu istitaacatun wa qudra yacni qofka insaanku wuxuu leeyahay awood yuu leeyahay maxaa u daliila waa hadalkii rasuulka sal sl uu yidhi ma statactum yani kala imaada wixii aada awoodaan waxaa marka la radinayaa nimanka jabriyada la yidhaahdo jabriyadu waa maxay waxay cagsi u yihiin ay kasoo horjeedaan kuwa qadarka alle inkira ee yidhaahda maaragtay alla wax walba ma aanu abuurin ama qaarkood kuwooda qulaadda ahi alla horay wax dhacayo uma ogeyn iyo wax noocaas oo kale ah kuwo marka cagsigoodii sameeyaa jiroo leh qofka banaadamka wax awooda ma laho wuxuu la mid yahay geedahaas laamahooda ay maaragtay dabayshu ruxayso oo kale iyo caleemahaas ruxmay oo kale la mid yihiino oo qofku wax haba yaraatay awooda ma laha marka jabriya la yidhaha kuwaas marka labaduba waa ahlubidac kuwana qadarkiibay inkirayaan kuwana sugidiisiiyey ku talax tegayaanoo ay ku xadgudbayaanoo waxay ka dhigayaan insaankii yani qofaan mas-uul ba ahaynoo aan lala xisaabtami karin sababta hadduu yahay qof qasbanba oo dhaqdhaqaaq kastuu sameeyaba ku qasban oo aan wax xorriyada iyo wax doorasho aan lahayn dee maogtahay wax loo qabsan kara ma jirto marka kuwaa jabriya la yidhaha marka xadiisku wuxuu radinayaa nimankan jabriyada la yidhaahdo ee leh qofka bani aadamkaahi wax awoodaba ma leh waxa uu samaynayo waa ku qasban yahay oo waxay leeyihiin qofkuu marka uu hadlaayo haddii uu gacantiisa dhaqaajiyo dhaqdhaqaaqaasi marka awoodtiisa maahan ee waa ku qasban yahay shiikhu marka wuxuu leeyahay shaki kuma jiro hadalkaasi inuu hadal baatila yahay oo mafaasid fara badan oo ay ka dhalanayso waxyaaba xun oo fara badan oo waaweyn yaa ka dhalanaya faa'iida lixaad waxay tahay in qofku haddaanu awoodin waajibkii inuu dhammaantiis la wada yimaado waajibkii oo dhammaystiran inuu la yimaado haddaanu awoodin ha sameeyo wixii uu ka awoodo yacni qaybba ha ahaatee tusaalay marka arrintaas leedaha buu leeyahy sheikhu masalan qofkii waxaa waajib ku ah inuu salaadii faradka ahayd ee waajibka ku ahayd uu dukado isagoo taagan xorriyad uma leh qofku hadduu awood leeyahay inuu fadhi ku dukado ma u bannaana mana ka ansaxaysaba salaadu marka qofkii waxaa ku waajib ah salaaddii faradka ahayd inuu maaragtay taagnaan ku dukado hadduu marka uusan awoodin xanuunkiio ka batay dartii amaba khalaas waaba caajisba laguhiiba maaragtay aan uusan ku istaagi karin ama waxunba yani ka qaldan oo maaragtay ku qasbaya inuu fariisto de markaas wuxuu dukanaya isoo fadhiya sababto intaas awooddiisii ah inuu fadhi ku dukadu awoodaa yuuse dukan la dhihi maayo fadhi ha ku dukadaa la leeyahy waa macduur markaas marka muxuu soo gelayaa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddii aan amar idin faro kala imaada wixii aad awoodaan taasay soo gelaysa fadhigibuu marka awoodaa fadhigibuu markuu dukanaya shiikhu marka wuxuu leeyahay meeshan su-aal baa imaanaysuu leeyahay haddii uu qofku awoodo inuu dukado isagoo taagan laakiinse ma awoodo inuu salaaddii ku wada dukado taagnaan ilaa rukuucda laga gaarayo macnaha maalan haddii uu saddex daqiiqa taagnaanayo oo kale waxaa dhici karta inuu daqiiqadda koowaad taagnaan karo kadib ay ku adag tahay inuu taagnaado waa ka wuxuu leeyahy shiikhu macnaha daqiiqad buu taagnaan karaa ama laba daqiiqad buu taagnaan karaa kadibna aad buu u daalayaa uu fariisanayaa waxaan leenahay fariiso oo fadhi ku bilow salaadii marka rukuucdu ay soo dhowaatana istaag oo kac oo markaa adoo taagan soo rukuuc marka base waxaan leenahay bilowga horeba salaaddii waxaad ku bilowdaa adoo taagan markii aad daasho oo xanuunku kaa bato fariiso jawaabtu waxay tahay xoogaa wuxuu leeyahy shiikhu arrintaasi xoogaa iima kala cadduu leeyahy rasuulka sal alla alay slam markii uu hilib yeeshay salaatuleylka wuxuu dukan jiray isagoo fadhiya marka xoogaa aayado ay u haraan yuu istaagaa markaasuu akhriya aayadahaas soo taagan kadib uu marka rukuucaa oo taagnaan buu ka soo rukuucaa horta xadiidka waxaa wariyey bukhaari muslim baa wariyey sheikhu marka wuxuu ku leeyahay taasi waxay ku tusinaysaa xadiidkaas wuxuu ku tusinayaa in fadhiga la hormarinaayo kadibna marka rukuucdii ay soo dhowaato la istaagaayo laakiin xoogaa waxaa ku imaanaysa taas oo maaragtay lagu bushin karaa in sideedaba salaada sunnada ah ay bannaan tahay inuu qofku dukado fadhi uu ku dukado kulligeedba markuu awood leeyahay oo caafimaadkiisu fiican yahay inuu fadhi ku dukado sunnadii way u bannaan tahay laakiinse ajirkii baa ka naaqusaya nuska qofkii salaada dukashada maar yani nuska wuxuu helayaa ajarkii qofkii salaada ku dukanayay taagnaanta marka taasi waxoogaa ku kala duwan yihiin buu leeyahy waad maaragtay sunnadu sideedaba way bannaaneed in fadhi qof ku dukado salaadda faradkaase waxaa asal u ah inuu qofku taagnaan ku dukado marka waxaan leenaha buu yidhi taagnaan ku bilow marka aad aad u dhibtootana fadhiiso sababtoo ah waxaa dhici karta in adugu ictiqaadsan tahay inaadan awoodin taagnaan inaad ku dhammaysato salaaddii kadibna waxaa dhici karta inaad xoogaa awoodda aad yeelato oo ilaahay maaragtay ku caafiyaa dhici karta marka waxaan leenahay wixii aad awooddo ku bilow oo taagnaanti ah markaad caajisto marka ood awoodi weyso fariiso taasaa ii dhow buu leeyahy marka aniga macnaa agteyda taasaa ka dhow buu leeyahy marka hore shiikh waa kii ku bilaabay xoogaa arrinta cindii taradud fiiha macnaheedu waa maxay aad iiguma hubanay ahayd moogtahay laakiin wuxuad mooddaa inuu u iilanayo shiikhu in qofku uu taagnaanta ku bilaabo oo markuu aad u dhibtoodo uu fadhi u bedelo marka laakiin wuxuu leeyahy shiikhu anigu waxaan arkaa buu leeyahy dadkiioo masaajidda hadda markay joogaan yacni dadka duqowshada ah iyo dadka xanuunsan iyo markay masaajidda ku dukanayaan fadhi bay ku dukanayaan marka rukuucdu soo dhowaatana way istaagaan laakiin anigu ku inkiri maayuu leeyahy ficilkoodaas yani aniga haba ila fiicnaato in istaaggii lagu bilaabo iyo taagnaantii lagu bilaabo haba ila fiicnaatee laakiin kuma inkiri kara buu leeyahy sababtu waa maxay ma huwa buu leeyahay yani wax oo go-an mahayuu leeyahay ama nas cad oo maaragtay sheegaya in lagu bilaabayo salaadii taagnaan qofkii marba haddii la ogyahay in xoogaa cajzi uu leeyahay oo kadibna markaas hadduu daalo uu fadhiisanayo laakiin qawaaciddu waxay keensanaysaa buu leeyahay inuu qofku ku bilaabayo taagnaantii marka uu tacbaan noqdana u fadhiisanayo weli marka sidiisii baa u rajaxan laakiin wuxuu leeyahay dee anugu dadka kuma inkiri karuu leeyahay sababto wax go-an oo cad oo aan shaki ku jirin mahaya buu leeyahay faa'idada toddobaad iyo xadiidka laga qaadanayo wuxuu leeyahay shiikhu qofka uma habboona marka uu maqlo amarkii rasuulka sal slam inuu yidhaahdo war waxaan la ifaray mawaajib baa oo haddii aan ka tago aan ku naar mudanaayo oo aan dembaabaayo mise waa sunno oo haddii aan ka tago aanan ku dembaabayn oo aanan ku naar mudanaynin maaha inuu qofku saas is yidhaahdo maaha maxaa marka u daliila rasuulku wuxuu yidhi sal ly slm faatuu minhu mastatactum wixii aad awooddaan wixii aad awooddaan kala imaadda waxaan idin faro hadhihin marka musunna mise waa waajib iyo waxaas babda baddaas ha gelin adugu sababtoo addoon alla amarkiisii iyo amarkii rasuulka sal slm u hoggaansan yaa tahay adugu marka bilowga horeba marka amar kuu yimaado ha weydiinano ha baarbaarinno hadhihin ma waajibba mise waa sunna laakiin wixii baa dhacay yani mukhaalafaa kaa dhacday qalad baa kaa dhacay markaa waad dhihi kartaa war wixii aniga aan ka tegay ma waajib bay ahayn mise sunno markaa waa weydiin kartaa culummada sababtoo ah haddii ay waxay waajib yihiin waxaa qofkii maaragtay hadduu ka tago ku waajiba inuu ka toobad keeno ile macsiyuu ku dhacaye haddaanay waajib ahaynna toobadu waajib kuma ah inuu toobad keenaa waajib kuma ah faa'idada sideedaad ee xadiiska laga qaadanayo waxay tahay in wixii rasuulku sala allahu alay salama uu dadka faray ama uu ka reebay ay sharci yihiin waxaase ama qur-aanka ha ku jiraan ama yaanay ku jirine oo sunnadii qur-aanka ka siyaadada ahayd ee dheeriga ka ahayd ama amar ha noqoto wax laysfaraayo ama nahyi ha noqoto wax layska reebaaye eh waa in lagu camal faro yaa waajib ah qofku inuu yidhaahda maaha xadiidkan qur-aanka kuma arag taas maaha muslimiinta warkoodu saas maaha marka tafsiil ahaan waa saas buu leeyahay haddaan kala dhegdhegnaan ahaan aan ka fiirino maxaa yeelay sunnadii waxaa ku jira iyo axaadiistii rasuulka sal ly slama wax aan qur-aankii laga helaynin oo si kala dhigdhigan aan qur-aankii maaragta aadan uga arkaynin laakiin qur-aankii baa waxaa ku jira wax ku tusinaya inay waajib tahay in sunnadii lagu camal falo sunnadii rasuulka sal ly slam in lagu camal falo wax ku tusinaya yaa ku jira qur-aankii yaanba qur-aankaba lagu sheegin oo waxa uu dadka amray rasuulka sal ly slam yaanayba qur-aanka ku jirin maxaa ka mid a marka ayadaha ku tusinaya in rasuulka sal ly slam la ateecaayo wixii uu ku faraba waxaa ka mid a alla qowlkiisa uu yidhi man yutic arasuula faqad ataaca allah qofkii rasuulka ateeca alle ayuu ateecay sidoo kale alla qowlkiisa uu yidhi fa aaminuu billahi wa rasuulih allana rumeeya rasuulkii allana rumeeya annabiyi ee nebiga ahaa al ummiyi ee maaragtay aan waxna qorin waxna maaragtay akhriyin sababtoo ah isagoo ummiyo aan waxna qorin waxba akhrin in waxyigaanu ku soo dego mucjisadiisii bay muujinaysaaba rasuulka sal ly slama umminimada rasuulka sal ly slam ammaan bay u tahay dadka kalayse xoogaa caay u tahay alladii nebigaasoo yuuminu billahi wa kalimaatihi wattabicuuh allana rumaynaaya kalimaadkiisina rumaynaaya raacana maaragtay rasuulkaas rumeeya oo raaca qur-aanku marka wuxuu ku tusiyey in sunnada ay tahay shareeco ay waajib tahay in lagu camal falo ama qur-aanka ha lagu sheego sunnadaasoo ha ku jirto ama yaani ku jirin faa'iidada sagaalaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay in su'aala badnaantu ay sabab u noqoto halaag la halaagsamo kumaba sii jirto arrimaha aan la gaari karin sida waxyaabaha naga qarsoon ee qaybka ah magacyada alloo kale tilmaamihii alloo kale qiyaamaha wax maarata dhici doona iyo xaalooyinka lala kulmi doono su'aalaha ku badin arrimaha noocaasoo kalea waxa ka weydiinin oo markaa aad halaagsanto oo aad noqoto qof maaragtay xadgudba oo tajaawus sameeya laakiin wixii dadku ay u baahan yihiin oo fiqhi ah oo mas'alooyin fiqiya ah dhib kuma jiro in la weydiiyo haddii loo baahan yahy haddii baahiyo ay jirto laakiin haddii aanay baahiyo jirin dadka waa la kala fiirina qofku ma taalibu cilmi maa mase taalibu cilmi maa hadduu taalibu cilmi uu yahay waxa weydiiyo hana baaro sababtoo ah qofka taalib cilmiga ah wuxuu diyaar u yahay ama isu diyaarinayaaba inuu dadka u iftooda ile waxbaa la weydiinayaa inuu marka wax baarbaaro wax raaraadiyo waa u baahan yahay laakiin hadduusa taalibcilmi uusan ahayn yuusan su-aalaha badin faa'iidada tobanaad waxay tahay iyo xadiidka laga qaadanayo in ummadihii hore ay ku halaagsameen su'aala badnaantooda ay ambiyada wax weydiinayeen ambiyadii ay khilaafayeenna ay macnaha sabab u noqotay inay halaagsamaan oo khilaafkoodaas uu sabab u noqday inay halaagsamaan faa'iidada kow iyo tobanaad ee laga qaadanayo xadiidka waa ka digid laga digaayo in ambiyadii la khilaafo lana caddaynaayo inay waajib ku tahay qofka muslimka ah inuu ambiyadii waafaqo oo uu u ictiqaadiyo inay maaragtay yihiin kuwo lagu daydo yihiinna sidoo kale addoommo ka mid a addoommadii alle oo alle uu ku sharfay rasuulnimo iyo in la soo diray sidoo kale waa inuu qofku ictiqaadiyaa in ambiyada kii ugu dambeeyey ee lagu abiyey uu yahay moxamed rasuulka alleh sala allah alay salam allan uu u soo diray dadkii oo dhan shareecadiisuna ay tahay diinkii islaamka ee alla uu addoommadiisa uga raalli noqday sidoo kalena waa in la ictiqaadiyaa inaanu alle qofna ka aqbalaynin diin aan diinkii islaamka ahayn oo alla wuxuu yidhi ina addiina cinda allahi alislaam diinka la aqbalo ee maaragtay alla agtiisa ka soconaya waa kii islaamka uun keliya allahna waafajiyo ayuu leeyahay sheikhu wabillahi towfiiq